afar iyo tobanka abriil maanta oo kale sanadii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerareen xarunta maxkamadda sare oo ay ku shaqeeyaan maxkamadaha dalka munaasabad borordiiq oo ay ka qayb galeen madaxweynaha soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo hogaanka maxkamadda sare ayaa ka dhacday magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ka hadlay munaasabadda borordiiqa ayaa muujiyey falka lagu weeraray afariyo tobankii abriil sanadii labada kun iyo saddex iyo tobanka xarunta maxkamadda sare inuu ahaa mid laga xumaado oo ay dhibaato kasoo gaartay dad badan oo bulshada muhiim u ahaa wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dowladda federaalka faarax cabdiqaadir oo ka hadlay munaasabadda wuxuu u tacsiiyey ehelada dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay weerarkii xarunta maxkamadda sare sanad ka hor isagoona intaasi ku daray wasiirka garsoorka iyo cadaaladda inay sameynayaan taxadir iyo feejignaan dheeri ah si aysan u soo laaban weerarkii xarunta maxkamadda ka dhacay sanad ka hor garsoorku waa tiirka uu ku taagan yahay dowladnimada waana meesha haddii waxaynu ay ka hagaagaan waxyaabaha kaloo dhan ay inoo hagaagi doonaan ma doonayo maanta inaan wax kasii dheeraayo maadaama madaxweynaha uu nala joogo laakiin culayskayna haystaa keliya maxkamadda iyo meesha aan joogna maaha maxkamaddu meesha uu dhibka ka soo bilowda maaha meesha uu ku dhammaadana maaha garsooruhu meesha uu ka bilowda maaha meesha uu ku dhammaadana maaha dhibka bulshada ayuu ka soo bilowdaa iyada ayaa isdulbisa iyada ayaa isu arxan daran
gudoomiyaha maxkamadda sare abukaata ciidiid ilkaxanaf oo isaguna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in garsoorka uu ka shaqeeya xaalad adag oo dhanka amniga waxaana loo baahan yahay buu yidhi dowladda inay xil iska saarto amniga
intaa waxaa dheer intaasoo keliya maa toddobiyo toban kale oo garsoore toddobiyo toban kale oo garsoore oo iyagoo shaqadooda gudadaya la laayay kuwa maalintaa ma aha ee iyagoo gaara oo iyagoo ama shaqadooda howlahooda gudanaya ama iyagoo howlahooda kusii socda ama ka soo socda ama markaa iskaba fadhiya meelo iska nasanaya la dilay baa iyana jira oo badan oo ayagu kuwoodaanu tahay inaynu xusuusano maanta marka kuwa maalintaa dhacdadii ku geeriyooday la xusuusanayo inagana waa in la xusuustaa carruurtooda iyo dadkii ka tagena waa wax weyn loo qalban loo qaban karayo loo qalban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xusay wax badan inay ka bedelayaan falalka amni darro ee xilliyada qaar ka dhaca dalka wuxuu sidoo kale madaxweynaha sheegay inay qorsheynayaan isbedel inay ku sameeyaan hay-adaha garsoorka dalka marka waxaan rabnaa in horta faraska asuu ordaya waxaa jaygalka loogu soo dhigtaayo waa la dagaalo hasii orod badiyo garsoorka waxa loo eedeynay loo waxayna hadla waxaa kaloo intaas dheer yani wuxuu hadda gudoomiye wuxuu ka dhawaajiyey wasiirkuna ka dhawaajiyey dib u habeyn iyo dib u qaabeyn iyo waxayna jirto taas nafsadeeda ayadaa haddana waanu hubaa in su-aalo badan war badan ka imaan doonaan oo dad badan ay ayagana dhihi doonaan si cadaaladda looma sixin si cadaaladda looma habeyn qofkan in laga qaado meesha sax ma ahayn kan in la keeno sax ma ahayn haddee in la isbasbedelana nolosha sunnaday ka mid tahay soo maha sunnada noloshay ka mid tahay in la isbasbedelo oo maanta qofaa joogo berri qof kalaa imaan doono berri mid kalaa imaan doono berrina mid kalaa imaan doono marka dibaabeynta garsoorka waa la samaynayaa maalintii aan nimaday inaan inantaan ku galgalano aan waa la kala tiro waa la kala eri waa la kala wixii aan waxyaalo badanoo anigu aan ku eedaysanahay oo dad badan oo muwaadiniina oo soomaaliyeed xaq laygu haystaa waxay tahay garsoorka maxaa sidaan muxuu u yahay maa la kala diro maa dad cusub la keeno maa wax la waxay haddana muxuu ahay sheekh samatar khayr allahasi wuxuu ka hadlayay madax banaanida garsoorka iyo muhiimadda uu leeyahay maalintii koowaad ba inaan dhexdinta uga soo dhaco anugu aan iraa fikrada soo saaro saas yeelo isbedeli lahay laakiin dee wax ka dhalan lahaa iyo cawaaqibka iyo nidaamka iyo madax banaanida iyo qaybaha kala duwan oo ay wada khusayso in go-aan ka gaarista isbedelada noocaasi ay sameeyaan meesha inay ka timaado ay tahay weerarkii lagu qaaday xarunta maxkamadda sanad ka hor maanta oo kale waxaa ku geeriyooday in ka badan labaatan ruux oo isugu jiray garsoorayaal saraakiil ciidan iyo askar iyo dad shacaba oo xarunta maxkamadda ku sugnaa mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho